bandhiga dhaqanka hidhaha sawirada muuqaalada iyo taariikhda dadka soomaaliyeed oo buug laga dhigay ayaa lagu soo bandhigay magaalada nairobi gaar ahaan madxafka qaranka wadanka kenya kenya national museumka wadanka kenya buuggaasi iyo weliba bandhigaasi uu diyaariyey cali saciid xasan filim qaade iyo weliba taarikh ururiyo soomaaliyeed oo ay isla kaashadeen safaarada soomaalidu ay ku leedahay magaalada nairobi ee uu hogaaminayo danjire jabriil ibraahim cabdulle waxaana ka soo qayb galay diblomaasiyiin xildhibaano labada aqal ee soomaaliya iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin iyaguna ka tirsan dowladda waddanka kenya iyo madaxda madxabka qaranka ee waddanka kenya waxaana halkaasi lagu soo bandhigay sawiro muuqaalo iyo weliba taariikhda dadka soomaalidu ay leedahay oo uu aruuriyey cali saciid xasan oo ah filimqaada soomaaliyeed sawirada soomaalida aruurinayay kontankii sane ee ugu dambeeyey danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya ambasador jabriil ibraahim cabdulle ayaa waxaan maanta sharaf weyn oo ah in museumka weyn ama madxafka weyn ee dalka kenya lagu qabto bandhig faneed bandhig ku saabsan dhaqanka dadka soomaaliyeed oo socon doona muddo hal bil ah waa markii ugu horreysay ee barnaamij noocaana ay lagu qabto madxafka weyn ee kenya wuxuu ka turjumayaa baahida ummadda soomaaliya u qabto dhaqanka soomaaliya u qabto iyo xiriirka ka dhexeeya labada dal waxaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi ugu baaqaynaa inay bisha carruurtooda keenaan ardayda ay yimaadaan dhammaantood laysku yimaado si ay u siiso fursad ay u bartaan dhaqankooda haddii marka waxyaabaha aan soo bandhignay amba la soo bandhigay ay qaladaad ku jiraanna waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed ama dadka daawanaya inay nagu soo kordhiyaan si loo saxo waxaan qiyaasaynaa waa bil laakiin haddii aan u begno oon isla fahmno waxaa macquul ah inaan museum ka qaadano space oo hal sano ah taa waxay suuragal ka dhigaysaa in arday gaaraysa hal milyan oo arday ah ee kenya ah ama laba milyan ee raado inkastoo ay ka badan tahay inay sanad kastaa soo dhex maraan quruxdan badan ay arkaan dhaqanka soomaaliga ay naga fiiriyaan brosbectifeka ah dad horumar jecel wanaag jecel nabad jeclan nahay oo aan naloo arkin keliya dad dagaal ka soo baxay marka waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan dadka soo qabanqaabiya gaar ahaan cali saciid golol gallery oo iska laha fakerka ka soo shaqeeyey muddo konton sano gaaraysana aruurinayay difaacayay ku dhibaatooday inuu ahaay dhaqanka asagoo iibsan karo meelo kala geysan karo inuu aruuriyey
magaceyga waa maryan cali anaka waa dadka hindida oo horay soomaali joogi jirnay weligaanba aabee awow awowgiis weligoodba xamarlan joogi jirnay marka markii oo dagaalka bilaabmay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kooga ayaa nairobi mombasa imaanay ka dambe nairobi laakiin wixii dhan waa xasuusaa soomaaliya aan ku weynaanay iskuul talyaani ayaan baran jirnay gulyelmo marconi ka dambe waxaa lagu bedelay soomaali af soomaali ayaan barnay yaasiin cismaan ka dambe sakhaawadiin ayaan tagi jiray waan day marka iskuulka ilaa waan dhammey gurigaan joogi jirnay laakiin walaaltinimo ayaan kudu joogi jirnay kulli soomaalida hindida dadka dhan iyo xaafadda waa xasuusaa xaafadda waa xamar weyne wiya room ayaan dignaan jirnay shineema sukar u dhow iyo suuq suuq dahableyga halkaas ayaa gurigaan u ahaa waa joognay ilaa kun laba kun iyo afarka aabbahe halkaan nairobi uu ku geeriyootay walaalihiina waxay tageen qaxootinimo ay ku tageen maraykan ay joogaan ani ninkii aalan joogaa mar hore islii ayaan dignaan jirnay weligaanba marka waa laba sano halkaas waa ka guurnay ninkeyga waxaa la dhahaa xasan xasan cabbaas waa nin oo reer mumbaaso ee waay laakiin asla waa hindi anakana waa hindi gabdhahayna iskuul ay barteen halkaan ay ku weynaadeen waxaan u rajaynaa ilaahay aan ka barya in soomaalida walaaltinimo la joogo si nabad in la noolaada ala rabaa saasaan jecelnahay qoraaga buuggan iyo sawiradan uruuriyey ee xarunta golol gallery cali saciid xasan ayaa isaguna ujeeddada ugu talagalay iyo waxyaabaha ay xambaarsan yihiin bandhigani ka hadlay maanta waxaa ku joogtaan dalxiis dalka soomaaliya ayaa maanta dalxiis ku joogtaan waxaa ku dalxiisaysaan dhaqanka soomaaliyeed oo faca weyn oo maaragtay lagu aslay maxaa leeya musawiro farshaxaneed oo gacanta lagu aslay musawiradaas waxaa qaarkood la bilaabay kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii waxaa bilaabay cali saciid xasan wuxuu aruuriyey dhallinyaro wuxuu waxbaray dad artiistayaal ah oo waaweyn waa taqaaniin waan u malaynaya inay ka mid yahay amiin caamir waad wada garanaysaa waxaa mar siddeetan iyo toddobadii ayaa waxaan aasaasay golol art gallery waxaan u aasaasay golol art gallery inay nabadda ka shaqayso inay democracy-ga ka shaqayso inay isdhexgalka ka shaqayso inay la dagaalanto xagjireenka nuuc walba uu yahay waxaan marka ku muujinnay masawirro aslan waxaan abuurnay kun boqol iyo afar iyo toban item oo iskalabjar iyo maydin ah si sagaashankii nasiib daro dalka soomaaliyeed wuxuu ku sugnaa waa wada garanayna burburkaas ayay galeri arti galleries ayay raacday golol arti gallery waxaa ka badbaaday inta maanta aada u jeedaan oo halkaanaa ka arkaysaan
kaseeso wardheere v o a nairobi